بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين waxaanu halkan ka bilaabaynaa biidn illaahi alkariim darsigeennii afartan iyo saddexaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya fi ma yalzamu lmukalafa min alculuumi asharciya aan uga hadlayna weeyaan waxaanu ku soo dhex jirnay janaazada iyo axkaamteeda waxaanu soo marnay meydka inay u waajibto afar shay in la mayro la kafano salaad lagu tukado qabrigana la geliyo oo la aaso waxaanu soo marnay qofku hadduu yahay shahiid ama ha noqdo shahiidu dunya walaakhira ama shahiidu dunyaa faqad ha noqdee asaga in la mayro iyo salaad in lagu tukado midnaba inaysan waajib ahayn laakiin shahiidul aakhira midka la yidhaahdo aad buu u badan yahay oo waxaa ka mid ah mathalanba qofka u dhinta waxa weeye shahiidul aakhirada aad buu isagu u badan yahay oo markay culummadu mihaalinayaan ruuxa aakhiro shahiidka aakhiro la dhihi karo waxay ku soo dareen ruuxa mathalanba daacuunka u dhinto oo kaleeto cudurka la yidhaahdo dadkaasoo kaleeto ayaa kamid a bay dhaheen aad bay macnaha mithaaladiisa ay u badiyeen marka ruuxa la yidhaahdo shahiidul aakhiraha la yidhaahdo oo shahiidka ah aakhiro shahiid ku ah sida ruuxa u dhinta oo kale mathalan gabadhii umulraacatay oo kaleeto oo nifaaskeedii nifaas hadday u dhimato ama umusha ay macnaha u dhimato qofka biyaha ku maashooba oo kaleeto qofka guri ku soo dumay ama qofka guri ku gubtay ama qariibnimo ayuu u dhintay ama macnaha dulmi baa loo dilay ama caloolbaxyo ayuu u dhintay ama daacuun buu u dhintay ama waxa weeye isagoo cilmi dalbaya walow gogashiisaba ha fadhiya ayuu dhintay ama waxa weeye cishqa uu u qabo nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ahlullahida buu u dhintay aad bay u badan yihiin marka dadka shuhadaa'ul aakhira la yidhaahdo ayagu waa dad fara badan waxay leeyihiin axkaamtan dadka kale la mid yihiin oo in la mayro la kafano mathalanba in la mayro in la kafano in waxa weeye la dhaqo waxaan rabaa in la mayro markaa salaadii lagu tukado la kafano la duugo afartii masale way leeyihiin marka shahiidka waa ka soo baxnay masaa-ishiisa siqdiga ruuxa la yidhaha ama dhiciskana asagana waa soo marnay oo waa soo qaadanay waxaanu ku dhex jirnay oo masalada ay noo kitaabka uu noo marayey masaa-ishii mathalanba waxa weeye meydka u waajibtay masale kamid ah oo dhaqidda ah meydka in la dhaqo wa aqalu lqusli mayridda inta ugu yar meydka u waajibta tacmiimu badanihi meydka jirkiisoo lagu camimo weeye bilmaa'i biyah waa inta ugu yar kulli in jirkiisa biyaha la wada gaarsiiyo taasaa ugu yar weeyaan wa akmaluhu inta ugu kaamilsanna tahliithuhu qusliga in la saddex saddexeeyo oo saddex mar la mayro taasaa akmalkii noqonaysa weeyaan akmalkiina waa kaas baa lagu yidhi intii ugu yareed baa naloo sheegay iyo akmalkiiba oo meesha ugu fiicneeda inta ugu yar oo wujuubka uu ku dhaco oo waajibka uu ku dhacaya baa lagu yidhi waxa weeye wa aqalu lqusli tacmiimu badanihi bilmaa'i mara waaxidah hal mar kale ah hal mar kale ah weeyaan hal mar kale ah in biyihii oon la wada gaarsiiyo waxaa la yidhi qofku karaamo ilaahay ou siiyey darteed ilaa dad badanoo awliyaabay ka dhacday oo iyagu ismayray markay dhinteen haddii la arko meydkii asagu ismayray sheekha la yidhaha axmed ulbadawi oo waddanka masar ku aasan iyo ayma kaleeto oo badan oo ahlu karaamaha ayaa waxaa dhacay baa layidhi iyagaa ismayray naftooda iyadoon cidno mayrin hadday dhacdo qofka naftiisu in uu ismayro hadday dhacdo waxa weeye qofka macnaha inuu meydka isagu ismayro inay dhacdo oo taas ay karaam ahaan u dhacda baa la yidhi waxay noqonaysaa kaafi bay noqonaysaa la dhihi maayo hal la mayro la dhihi maayo isagaa baas mayray weeyaan marka hal mar kaliya bi in la wada gaarsiiyaa waajiba wa akmaluhu dhaqidda maydka la mayro inta ugu kaamilsan horta marka hore sida qof nool oo kale wese kaamil in loo weyse qaado waa sun wuxuuna niyeysanayaa nawaytu adaa alqusli can hada almayit ou niyeysanayaa qofka mayraya weeyaan waxa kale oo la sunneeyaa oo ka mida sunnooyinka sunnooyinka waxaa ka mida baa lagu yidhi wa akmaluhu tahliithuhu dhaqidda in la saddex saddexeeyo tahliiska marka waxaa looga jeedaa saddex mar biyaha in maydka korkiisii la marsiiyo weeyaan wa an yakuuna dhaqiddu inay ahaatabaa sunno ah fii khalwatin meel cidlo ah oo dadka khaali ka ah oo qofka mayraya iyo qofka u gargaaraya mooye qof kale aysan soo gelaynin waxaa weliba habboon taxta saqfin laysa fiihi naxw ka watin baa la yidhaahdaa yadalicu calayhi minhaa macnaha inuu meel sare ku mayro oo biyuhu ay ka hoorayaanna waa sunna weeye waxaa ka mid a sunnooyinka wa calaa murtaficin waaba waa kuu sheegayaba fii khalwatin meel cidlaa iyo wa qamiisin dheh isagoo qamiiskiisii ugu jiro in lagu mayro ayaa sunnaa weeyaan maradiisii oo biyuhu dhdhex mari karaan wa yusanu kownuhu baaliyan weliba waxaa kale oo la sunneeyaa wa calaa murtaficin meel sarrayda isagoo saaran maydka in la mayro wa bimaa-in in lagu mayraa habboon oo sunno ah biyahaasoo baaridin qabow waa biyo qabow baa la yidhi qabow dhib u geysaya maydkana ma aha ee qabowgoodu inay badnaadaan lama rabo oo dhibaato u geystaan biyahaasaa lagu mayraa maxaa yeelay yashuddu lbadan baa la yidhi ma aas baaridkaa weeyaan ilaa lixaajatin in kuwa kulul dan loogu baahda mooye oo danta loogu baahana maxaa ka mid a ka wasakhin iyo wa bardin weeyaan ka wasakhin iyo wa bardin wasak aan kuwa qabowgaahu jara ka jari aysan goyn karin hadday jirto kuwa kululaa markaas macnaha fiican ama qabowbaaba jiraba ilaa adiga hadda qabow badan haddii biyuhu ama waddanku qabow yahay ama biyuhu qabow badan yihiin uma dul qaadan kartid qofkaana waa kula mid weeyaan marka qabow badan hadduu jiro iyadana maya oo markaas falmusakhanu biyihii la kululeeyey ayaa xiina idin waktigaas owlaa habboonaasho badan ayagaa fiican weeyaan haddii sunnooyinka uu leeyahay maydka marka la mayrayo qaybo ka midahu soo qaatay aad bay u badnaayeen wa akmaluhu wa aqalu lkafani kafanta inta ugu yar kafantaasoo maydka u sugnaatay thawbun waa maro maradaasoo yacummuhu maydka camimaysa weeyaan kafanta ugu yaroo maydka lagu kaaftoomi karo waa hal maro oo jirkiisoo dhan wada gaaraysa qof walba halkaas maro ayaa kaafi u ah wa akmaluhu laakiin sida ugu kaamilsan lirajuli ninka halaathu lafaa'ifa waa saddex maro oo waaweyn baa lagu yidhi walilmar'ati gabadhana qamiisun qamiiska loo gelinayo maa diricii loo gelinayey wa khimaarun marada kore oo gambada ay xidhanayso wa isaarun marada hoose iyo walafaafatani walifaafataani laba go-oo waaweyn oo lagu duuduubayo shantaas maro oo lagu asturay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii zaynaba iyo ayaa lagu as macnaha waxaan rabaa lagu kafanay ayaa lagu kafanaha ugu fiican dumarka weeye wa arkaanu salaati salaada arkaanteeda calayhi maydka dushiisa lagu tukado salaada maydka lagu tukado ilaa maydkii waxaan soo marnay in lagu tukado ayaa waajib ah afartii horta waxa weeye maydka u waajibaysay waa soo wada qaadannay oo dhaqidda maydka la mayro iyo kafanta waxa weeye maydka macnaha la kafano weeyaan kafanta maydka la kafanayo iyo macnaha waxa weeye kafanta maydka lagu xiro la kafanayo iyo mayridda la mayrayo iyo duugiddi afartiiba kitaabku uu noo soo sheega weeyaan dhaqitaankii uu ka soo hadlay oo maydka waxa weeye la mayrayay kafantiina waa laga soo hadlay tukashadii baan hadda maraynaa duugidda waa afar masalo marka afartoodii middii ugu horrayda hadda wuxuu noogu soo sharxay middii ugu horrayday wuxuu noogu soo sharxay waxa weeye waa waa dhaqidda ilaa marka la dhaqo kafan baa la geliyaa kafanta maydka marka la geliyo salaad baa lagu tukadaa oo janaazadii baa lagu tukadaa janaazada marka lagu tukadana qabrigaa la geliyaa afartoodii marka sidai usoo kala horreeyeen tii ugu horraydabuu ka soo hadlo dhaqidii ah ayadoon la dhaqin hadda kafanta la gelin maayo ayadoon la dhaqin janaaze lagu tukan maayo ayada oo inta la dhaqin oo kala kafaninna qabri la gelin maayo saas usoo kala hormariyey wa aqalulkafani kafanta inta ugu yari thawbun waa maro thawbkaasoo yacummuhu maydka wada camimayo kulligii wada gaaraya baa lagu yidhi waa maro maydka wada gaaraysa kafanta inta ugu yar wa akmaluhu lilrajuli halaathu lafaa'if wa lilmar'ati qamiisun wa khimaarun wa isaarun walafaafataani waa ka soo baxnay wa arkaanu salaati salaada arkaanteeda calayhi maydka lagu tukado sabcatun waa toddobo maydka ha lagu tukada sow lama odhan arkaanta loogu talagalay waxa weeye ee salaada arkaanta iyo tiirarka ay iska leedahay waa toddobo alawalu midka koobaad anniyatu weeyaan midka ugu horreeya waa niyo qofku markuu salaadii ou gelayo horta waa inuu niyo la yimaado ilaa waxaan niyo lahayn ku ansixi maayaan weeyaan marka niyadii waa inaad la timaada baa lagu leeyahy waa inuu niyo la yimaado waa midda koobaad rugniga labaad athaani arbacu takbiiraati afar kibaar afar takbiirood weey waa afar mar oo takbiirta lagu dhawaaqo laakiin iskuma xigaan waxbaa u dhexdhexeeya athaalisu midka saddexaad alqiyaamu istaag weeyaan cala alqaadiri qiyaamkaasoo cala alqaadiri qofka awooda dushiisa ahaaday qofkii awooda waa inuu istaag ku tukado janaazada alraabicu rugniga afaraad ee salaadu leedahay arkaanta salaada janaazada loo xiro qiraa'atu alfaatixati faatixadoo la akriyo weeyaan alkhaamisu rugniga shanaadna alsalaatu cala annabiyi nabi moxamed oo lagu saliyo sala allahu calayhi korkiisa ilaahay ou naxariis yaadiyo wasallama allaha badbaadiye goormaa nabiga lagu salinayaa marka bacda athaaniyati takbiirta labaad bacdigeed salaaddii waa xidhatay meydka markaad rabto inaad ku tukato marka koobaad waa la dahaaro qaataa weeyaan ka bacdi qiblada qaabil meydka ila qibladu kaa xigaahe salaadii janaazada niyeyso oo janaazada la niyeysana waa maxay meydka inaad ku tukanayso yacni tacyiinkii iyo qasadkii iyo faradnimadii qalbiga ku qabo niyadii la imaad weeyaan niyadii la imaad markaad niyadii niyeysato takbiirtii ku dhawaaq allahu akbar tacawudkii magangelka la imaad ducadii iftitaax ayada lama akrinayo maxaa yale takfiifaa lagu dhisa weeyaan markaad niyadii la timaado ood salaadii xidhato tacawudkii la akrido akri faatixadii weey faatixadii markii la akriyo takbiir baa haddana takbiirtii labaad baa lagu dhawaaqaya allahu akbar takbiirtaa markii lagu dhawaaqo nabi moxamed baa lagu salinaya alayhi sala allahu alayhi wasalam salliga rasuulka markuu akriyo takbiirtu haddana ku dhawaaqa saddexaad allahu akbar takbiirtaas saddexaad bacdigeed meydka ayaa loo duceeyaa ducadaa markau dhammeeyo takbiirtiibuu ku dhawaaqaya afaraad afar takbiirood saasaa loogu bixiyey ay salaadu leedahay ka bacdi ayaa la salaamo naqsanayaa weeyaan marka salaada janaazada meydka lagu tukado waa middaa weeyaan midaas weeye saasaa loogu tukanayaa meydka wuxuu yidhi marka sheikhu isagoo taa halka ka ambaqaadaya wuxuu yidhi oo macnaha u nooga hadlay rugniga shanaad oo salaadu leedaha buu yidhi assalaatu cala annabiy nabi moxamed oo lagu saliyo weeye bacda athaaniyati sala allahu alayhi wasalam takbiirta labaad bacdigeed asaadisu rugniga lixaad oo salaadu ay leedahay adducaau lilmayiti maydkoo loo duceeyo weeyaan maydkoo loo duceeyo maydkaa loo ducaynayaa baa la yidhi waa maydkoo loo duceeyo weeye bacda athalithati takbiirta saddexaad bacdigeed baa ducada maydka la akriyaa asaabicu rugniga toddobaad assalaamu salaamo naqsi weeyaan rugniga toddobaad waa salaadiioo laga salaamo naqsado salaadiioo laga baxo weeyaan laga salaamo naqsado toddobadaa rugni bay iska leedahay salaada janaazadu wa aqalu dafni duugid inta ugu yar aasidda maydka la aaso inta ugu yar baa lagu yidhi dafniga maydka marka la aasayo waa la duugaa soo ma aha ee macnaha maydka marka qabriga la gelinayo inta ugu yar ay ku ansaxaydo xufratun waa god xufradaasoo taktumu qarinaysa raa'ixatahu maydka urkiisu bannaanka inuu u soo baxo god qarin kara un baa la doonayaa oo wa taxrusuhu ka dhowraysa min asibaaci waraabaha bahalladu inay soo quftaan oo inta meeshaan wax inay ku jiraan dareemaan ay kala soo baxaan godkaas waa inuu ka badbaadin karo oo intaa intaa macnaha waxa weeye qarin karo oon urka maydku bannaanka usoo baxaynin weeyi god intaa le-eg baa loo baahan yahi oo qasaba wa aqalu dafni xufratun taktumu qarinaysa raa'ixatahu maydka urkiis oo wa taxrusuhu ka ilaalinaysa min asibaaci waraabaha ayaa lagu yidhi wa yajibu waxaa waajibaya tawjiihuhu maydka in loo jiheeyo ila alqiblati maydka qiblada in loo jeediyaa waajiba waa waajib weeyaan fa in lam yuwajah haddaan loo jihaynin lahaa qibladii nubisha waa la faagaa wa wujiha waana loo jiheeyaa in lam yataqayar hadduusan doorsoomin maydka qiblada ha loo jiheeya baa la yidhi waajib weeye hadday dhacdo inaan loo jihaynin qibladii oo masaladaa laga tago haddaan qibladii loo jihaynin waxa weeye oo qiblada asagoo kasii jeeda la aaso ama asagoo gadacad u jiifaa la aase waa la soo faagayaa waajib weeyaan waa in qabriga laga soo laga soo faago wa wujiha lilqibla marka qibladiina loo jiheeyo laakiin shardi baa u yaal waa maxay in lam yataqayar hadduusan doorsoomin haddii la yidhaahdo maydkii muddo horaa la aasay saacaddan asagii dhamaa isbedelay qibladiina waa laga jeediyey maydkiyaa taqayuray haddii mar la yidhaahdo la soo faagin maayo waa la iska dhaafayaa weeye markaas wa akmaluhu dafniga inta ugu kaamilsan duugidda inta ugu kaamilsan an yuwasaca waa in la waasiciyoo la ballaariyo alqabr oo wa yucamaqa la dheereeyo la moolo dheereeyo culamadu dhihi jireen la ziyaadiyo dhirirkiis qaamatan istaag ruux muctadilulkhilqa ah iyo wa basdatan maca basda qof abuuristiisu ay dhexdhexaad tahay god uu istaagi karo oo haddana faraha ou inta sidaa u fidsado intaa noqon kara waa inuu gaaraa weeyaan qaamatan wa basdatan wa an yuwas wa an yuudaca waa in la dejiyo calaa yamiinihi waxa kale oo waxa weeye sunno ah in la dejiyo maydka calaa yamiinihi in loo dejiyo weeyaan yamiinta in loo dejiyo maxaa looga jeedaa yacnii dhinaca midigta ah in loo jiifiyo oo midig midig loo jiifiyo waa sunna weeyaan waan yuudac calaa yamiinihi waxaa kale oo sunno ah wa an yusnada in la tiiriyo dahruhu dhabarkiisa binaxwi labinati wa an yusnada in la tiiriyo dahruhu dhabarkiisa binaxwi labinatin buloketiya wax lamid ah ow turaabin ama ciid dhabarka markii sidaa meesha loo dhigo iil in loo yeela weliba fiicane waa in dhabarka wax laga soo xijiyaa weeyaan maxaa yale saas marka loogu tiiriyo meesha uu dhici karaa la isma celi karee marka waa tan gadaal wax laga xijiyo oo markaa buluketi yar iyo wax yaroo macnaha celin kara ciid la kuuskuusay iyo shay waa in meeshaas waxa weeye celinaya waa in laga xijiyo weeyaan oo dhabarka loogu tiiriyo wayulsaqa waxaa kaloo la sunneeya wayulsaqa waa an yulsaqa in la dhejiyo khaduhu dhabankiisa bituraabi ciidda in lagu dhejiyo allahu akbar waa qof walba meesha u dambayda axbaabi halkaas ciidda ah ayaa dhabanka inta marada laga wareejiyo ayaa loo dhigayaa weeyaan waa sunna weliba dhabanka in loo saaro ciidda in loo saaro gaayat dillati waliftiqaar baahida ugu dambaydo ilaahay u qabo halkaas weeyaan halkaasaa manaha taasaa calaamadaasaa manaha muujinaysa baa layidhi calaamadaasaa muujinaysa weey waxaa la sunneeyaa dadka qabrigiisa geesihiisa taagan ciidda inay saddex mar qofkiiba ugu yaraan oo ku hoobiyo gacmihiis inta ku qaado marka koobaad wuxuu leeyahay minhaa khalaqnaakum allaahuma laqinhu cinda almasalati xujatahu ilaahuw markaad su-aasha weydiido xujadiisa u laqin marka labaadna wa fiiha nuciidukum oo ku akrinaya allaahuma aftax abwaaba asamaa liruuxihi marka saddexaadna wuxuu leeyahay wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa aayaddaasaa lagu dul akriyaa wey faslun fii kayfiyati salaati salaada kayfiyadeeda u fasliha cala almayiti lagu tukado kayfiyadii loogu tuka lahayna waabatan fa idaa araada hadduu doono an yusalliya inuu ku tukado calayhi meydka falyatadahar ha dahaaro qaato qofka ku tukanayahay awalan marka hore huma yastaqbilu lqiblata ka bacdi qiblada ayuu qaabilaya markuu soo dahaaro qaato naawiyan xaaluu niyeysan yahay assalaata inuu salaad salaad inuu tukado meydkan ku tukado wa yaquulu wuxuu leeyahay isagoo niyada qalbiga ku haya allaahu akbar salaadiibuu ilaa sidaas ku galay weeyaan takbiirtiibuu ku dhawaaqayaa wey saasuu leeyahaa baa la yidhi waa kayfiyadii loola imaanayey ama wuxuu odhanaa nawaytu salaata ama usallii calaa haada almayit na waa dhihi karaa weeyaan farda alkifaayati arbaca rakcaatin arbaca takbiiraatin mustaqbila alqibla allahu akbar ka bacdi wuxuu akrinayaa acuudu billahi min ashayطaani alrajiim wuxuu haddana akrinayaa faatixada bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki ywmi اddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ihdina asiraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim gayri almagduubi calayhim wala adaliin aamiin markuu faatixada akriyo allaahu akbar ayuu leeyahy markaas ka bacdi nabigu ku salinayaa allaahuma salli ilaahu u naxariiso calaa sayidina muxammadin sayidkeena nabi muxameda wa calaa aali sayidina sayidkeena aalkiisa ilaahu u naxariiso muxamedin aha kamaa sidii sallayta aada ugu naxariisatay calaa sayidina ibraahiima wa calaa aali sayidina ibraahiima nabi ibraahim sayidkii sayidkeenna nabiyullahi ibraahim aalkiisi wabaarik ilaahu barakay calaa sayidina muxamed wa calaa aali sayidina muxamed sayidkeenna nabi muxameda iyo sayidkeenna aalkiisa kamaa baarakta sidaad u barakayda calaa sayidina ibraahiima wa calaa aali ibraahiima fil caalamiina caalamkii zamankooda joogay sidaad uga barakayday innaka adigu xamiidun mid la mahadiya baa tahay majiidun sharaf badani allaahuma kfir ilaahu u dembi dhaaf lilmu'miniina waalmu'minaat gabdhaha muminiin nimanka mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ah alaxyaa'i kuwa nool oo minhum iyaga ka mid ah iyo wal amwaati kuwa dhintayba allaahu akbar ayuu leeyahay waa takbiir buu ku dhawaaqayaa waa takbiirtii afraadoo ugu dambaysay waa takbiirtii waxaan rabaa saddexaad takbiirtaas ka bacdi ducada u akrinaya allaahuma kfir lahu ilaahu meydka u dembi dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso wacaafihi ilaahu meydkan caafi wacfu canhu ilaahu meydka iska cafi wa akrim ilaahu karaamay nusulahu martiqaadkiisa wa wasic ilaahu waasici madkhalahu makaanu gelidda meesha uu gelayo ilaahu waasic uga dhig buu leeyahy waqsilhu ilaahu kumayr bilmaa'i biyo iyo wathalaji thalajka barafka iyo walberadi qabowga ilaahu biyo qabow oo thalaj iyo maa iyo nuuc walba iskugu jira ilahu ku mayr wanaqin wanaqihi ilaahu ka dahiri min alkhadaayaa gefafyaalka ilaahu meydkan ka dahiri kamaa yunaqaa sida loo dahiriyo athawbu alabyadu marada cad min addanasi wasaqda sida looga mayroo kaleeto wa abdilhu ilaahu meydkan u bedel daaran guri khayran ka khayr badan min daarihi gurigiis wa ahlan ilaahu u bedel khayran ka khayr badan min ahlihi ahalkiis wa zawjan ilaahu u bedel khayran ka khayr badan min zawjihi sawjadiis wa adqilhu ilaahu geli aljannata wa acidhu ilaahu ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisa iyo wa fitnatihi iyo wa min cadaabi naari naarta cadaabteeda ilaahu intaasoo dhan ka badbaadi ilahu inaga dhan naga badbaadi wuxuu kaloo ugu ducaynayaa allaahuma kfir ilaahu u dhaaf lixayinaa midkeenna nool iyo wa mayitinaa keenna dhintay ilaahu dembigooda dhaaf wa shaahidinaa midkeenna jooga wa qaa'ibinaa midkeenna maqan wa saqiirinaa midkeenna yar iyo wa kabiirinaa midkeenna da'da weyn wa dakarinaa labkeenna iyo wa unfaanaa dhadigeenaba allaahuma ya allaheeyo man ruuxii axyaytahu aada noolaydo oo minaa naga mida fa axyihi ilaahu ku noolay cala alislaami waman ruuxii tawafaytahu aada oofsato oo minaa naga midana fa tawaffahu ilaahu ku oofso cala aliimaani iimaanka iyo islaamka ilaahu ku oofso weeyaan ilaahu dhammaanteen qofkii naga mid ah oo nafta aad islaamka iyo iimaanka ilaahu nagu oofso weeyaan wuxuu kaloo ugu ducaynayaa allaahuma ya allahayow laa taxrimnaa ilaahu ha hoojin ha naga hoojin ajrahu ilaahu meydkaan ajirkii aan ka heli lahayn haddii aanu ku sabarno musiibana soo gaarta weeye ilaahu rabbiyu ha naga hoojin buu leeyahy allaahuma laa taxrimnaa ajrahu ilaahu ajarkiisa ha naga hoojin maxaa yeelay haddii ajir baa laga helayaa qofkii ku sabra oo musiibadaa ku timid ilaahay dartii ugu sabra ilahay thawaab buu ka siinaya allahuma laa taxrimna ajrahu ajra asalaati calayh ow ajra almusiiba walaa taftinaa ilaahu hana fidnayn walaa tudilanaa ilaahu hana baadiyeyn bacdahu meydkan bacdigiisuu leeyahy ducada markuu dhammeeyo waa meesha ugu dambayda waajibkee allahu akbar ayuu leeyahay intaasaa waajibka ugu dambaysa salaamo naqsi baa ka sii haray yani takbiirihii afarta taasaa ugu dambayda kabacdi wuxuu akhrinayaa sunno ahaan allaahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinnaa bacdahu ou haddana leeyahy ilaahu meydka ajarkiisa hanaga hoojin bacdigiisna hana fidnayn wakfir lanaa ilaahu annaga noo dembi dhaaf walahu ilaahu asaga noo dembi dhaaf markuu intaa yidhaahdo salaaddii janaasadu way dhammaatay janaasada qof walboo raba inuu fahmo oo tukado kitaabkan addurarulbahiya ka sheekeeyey sida loo tukado oo qaabka loo akrinayo iyo iyadiyo dhammaystiranba markaasu wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi haddana dhinacan kaleeto assalaamu calaykum waraxmat ullah salaaddii buu ka baxay weeyaan haddii wax qofka lagu tukanaa saqiir yar ou yahay wa yaquulu wuxuu leeyahay fi dducaa'i ducada oo lidifl canuga yarkaa loo duceeyo allaahuma kfir lahu ilaahu u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso allaahuma kfir lixayinaa keenna nool ilaahu u dembi dhaaf ilaa aakhirihi ducada dhammaadkeed ilaa laga soo gaaro wuxuu ku siyaadiyaa saqiirku oo siyaado uu leeyahy allaahuma ya allahayow ijcalhu canugan yar oo saqiirka ah ilaahu ka yeel buu leeyaha baa la yidhi ilaahu saqiirkan yarka ah ka yeel faradan ceelalyo liabaweyhi ilaahu uga yeel farad yacnii aabbihii iyo hooyadii ruux jannada uga sii hormara oo ayaga usii diyaariya meeshii ay ka cabbi lahaayeen khayrka iyo barwaaqada ilaahu ka dhig buu leeyaha weeyaan farad ilaahu ka dhig weeyaan faradan liabaweyh marka faradka waxaa la yidhaahdaa yacnii horumar qof xoolaha ceelka qofka uga sii horreeyaa loo isticmaali jiray qofka xoolaha ceelka uga sii horreeya marka ilaahu uga dhig saabiqan muhayi'an limasaalixihimaa min ashafaaca wa salafan horumarna ilaah uga dhig weeye mid ka sii horeeya waalidka faradkiibay ku xidhan tahay waa isku macnee waalidkiisa mid ka sii hormara liabaweyhi aabbihiiyo hooyada ilaah uga dhig saqiirka wa dukhran ilaahu kayd uga dhig wa cidatan waana ilaahu uga dhig wactibaaran cibri qaadasho iyo wa shafiican mid u shafaaco qaad ilaahu ka dhig saqiirkan aabbihi hooyadii wafaqil ilaahu cuslay bihi bisababihi mawaasiinahumaa miisaanyaalkooda ilaahu ku cuslay wafaqil bihi bithawaabi sabri calaa faqdih mawaasiinahumaa ilaahu ku cuslay wa afriqi sabra sabarka ilaahu shub calaa quluubihima aabbihi hooyo quluubtooda sabr ilaahu ku shub walaa taftinhumaa ilaahu ha fidnayn bacdahu saqiirkan bacdigii walaa taxrimhumaa ilaahu aabbihi hooyaha ka hoojin ajrahu saqiirkoodaas yarkaho ka saqiiray musiibada ku timid oo ay ku sabreen thawaabkeeda rabbu ha ka hoojin buu leeyahy halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii afartan iyo saddexaad oon uga hadlaynay masaa-isha iyo axkaamta janaazada ee meydka ku tacalluqda ilaahay khaatumadaha noo suubiyo waalidiinteenni iyo aabbayaalkeen waalidiinteenni iyo mucallimiinteenna iyo mashaa'ikhdeennana ilaahay ha u naxariisto isticdaadka meydka loo diyaar garoobo mawdka loo diyaar garoobana ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo dersigeenna intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu